إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقهرين waxaan ummadda muslimka ah iyo daliicadeeda mujaahidiinta ah ugu tahniyadaynaynaa munaasabadda ciidulfidri mubaarak kun afar boqol shan iyo afartan hijri waxaan leenahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal allah subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo soonkii qiyaamkii qur-aan akhriskii ducadii iyo cibaadaadkii aan soo gudannay bishan ramadaan waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu dhammaanteen naga aqbalo acmaashii aan soo qabannay noona dembi dhaafo khayrka iyo fadliga ramadaankana uusan naga qadin allahna subxaanahu wa tacaala uu nagu daro kuwa uu naarta ka xoreeyey ciiddani waxay timid xilli ay ummadda muslimka ah ay ku sugan tahay wadci murugo ku dheehan iyo waaqici qaraar oo leh tiiraanyo aan taariikhdeeda horay u soo marinin waxay ku soo beegantay xilli in ka badan soddon iyo laba kun oo muslimiin ah lagu xaswaqay qasa in ka badan shan iyo toddobaatan kunna ay dhaawaca yihiin badankoodna wax lagu daaweeyo la la'yahay ku dhowaad saddex milyan oo muslimiin ahna oo aaminiin ku ahaa dhulkoodana la barakiciyey gaajo gantaalo iyo gumaynna loo horseeday haddii aannu eegno mandiqadan aan ku noolnahay ee bariga afrika waxay ciiddani ku soo beegantay xilli nasaarada xabashida ay xoog ku qaadatay qayb ka mid ah baddeenna ciidamo fara badan oo gumaysi cusub ahna ka soo gudbisay xadbeenaadka waxay ku soo beegantay xilli gumaystaha ku soo duulay dalka uu kordhiyey duqaymaha ka dhanka ah maatada ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya cid kala xisaabtanaysaana aysan jirin waxay ku soo beegantay xilli saliibiyiinta ay taladii dalka u gacan geliyeen camiilkii ugu xumaa ugu liitay taariikhda kaas oo dalka iyo dadkaba u horseeday colaad fakhri iyo dhulboob isagoo diintii dalkii iyo dadnimadiiba dhaafsaday sandareerto yar oo liidata haddii aan ku hormarno wadciga burugaysan ee ka taagan dhulka barakaysan ee baytulmaqdis walaalaheenna muslimiinta ee reer falastiin waxay sannadkan la noolaadeen cadaawaddii ugu xumayd ee ay kala kulmeen yuhuudda iyo nasaarada tan iyo markii dhulkooda la ixtilaalay waxayna si camali ah u arkeen inta ay la eg tahay cadaawadda gaalada ee allah subxaanahu wa tacaala in badan qur-aankiisa noogu sheegay qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yarqubuuna fii muuminin ilan walaa dimma wa ulaa'ika hum almuctaduun inkastoo ay musiibadu ahayd mid argagax badan oo qalbiyadu la gubanayaan haddana wuxuu duulaanka qase ahaa miduu allah subxaanahu wa tacaala ku kala caddeeyey xaqa iyo baadilka oo noogu ishaaray halka uu naga jiro xalka lagu difaacayo xuquuqda muslimiinta mustadcafiinta ah laguna soo celin karo muqadasaadkooda iyo masjidka barakaysan ee muddada qarniga ah maqan xilli dawaaqiidda lagu salliday caalamka islaamka iyo culummaasuuga ummadda baadiyeeyey ay maskaxda dhallinyarada iyo aqoon-yahanka ummadda ka dhaadhiciyeen in la kala sooco siyaasadda dowladnimo iyo diinta diintana dhabarka laga xooro waxaan dhanka kale duulaanka qase ku aragnay halka ay madaxda reer galbeedka iyo siyaasiyiintoodu ka joogaan mowqifka ah kala soocidda diinta iyo siyaasadda iyo sida ay isugu wataan siyaasaddooda iyo gaalnimadooda waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay madaxda yuhuudda iyo nasaarada oo isugu hambalyaynaya gumaadka carruurta iyo hooyooyinka tabaalaysan ee reer kasa waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay gantaallada culus ee lagu xasuuqayo muslimiinta gaza oo si calan ah looga soo dejinayo garoommada iyo dekadaha madal rasmi ahna lagu kala qaadanayo waxaannu aragnay adduunka oo idinna nala arkay garoommada diyaaradaha ee talaabiib oo ay buuxdhaafiyeen dhiigicabyada isugu hambalyaynayay gumaadka maatida muslimiinta waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay mowqifka aan dhexdhexaadnimada iyo labalabaynta lahayn ee maraykanka oo sheegay in uusan booqashadiisa matalaynin dowladdiisa balse waxa soo dhaqaajiyey ay tahay caqiidada yuhuudiyada ah ee la walaalaysay netanyahu iyo xisbigiisa mashadkan ayaa nagu filan si aan isaga moosno meelna isaga xoorno shubahaadka ay faafinayaan madaxda murtadiinta iyo culamaa usuuga maantay nagu dhaliilaya inaan u istaagnay koryeelidda diinteenna iyo kaalmaynta dadkeenna mustadcafiinta ah waxaa cid walba u caddaatay dagaalku inuusan siyaasad ahayne uu yahay dagaal diineed oo u dhexeeya muslimiinta iyo xulufada gaalada kuwa maanta maraykanka iyo reer yurubna ugu muujinaya inay yihiin dad ka shaqaynaya horumarkeenna iyo dowladnimadeenna miyaysan xujo ugu fillayn waxa maraykanka ingiriiska talyaaniga jarmalka iyo faransiisku ka geysanayaan falastiin iyo taageerada aan gabashada lahayn ay la garab istaageen maamulka yuhuudda ee umula dooxaya dumarka iyo carruurta reer gaza sidee buu caqliga saliimka ah ku aqbali karaa in ninka in ka badan labiyo soddon kun oo muslimiin ah dhowr bilood gudahood ku gumaaday welina sii wada shan iyo toddobaatan kunna dhaawacay laba milyan oo kalena go'doomiyey oo gurmad gabaadka iyo gesiinkaba ka hor istaagay uu dhanka kale u noqon karaa mid u sacyinaya horumarkeenna iyo dowladnimadeenna allah subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu yidhi haa antum ulaa'i tuxibbuunahum walaa yuxibbuunakum wa tu'minuuna bilkitaabi kullih waidaa laquukum qaaluu aamanna waidaa khalow caduu calaykum alanaamila min alghayd qul muutuu bikaydikum ina allaha caliimun bidaati asuduur in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay'a ina allaha bima yacmaluuna muxiid ummadda muslimka ah waxaan u sheegaynaa maanta raayaadku way kala caddaadeen dadkuna way kala baxeen boos dhexe oo u munaafiq istaagana saliibiyiinta ayaan bahambaynin dadka muslimiinta waa inay u soo noqdaan qur-aankooda iyo ku dhaqanka shareecada taas oo ah sirta guushooda tawjihaadka rabbaaniga ahna ay qaataan waa in uusan bilinka noqon mid nooga faham badan sunnada allah qaala allahu tabaaraka wa tacaala waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir xaaladda ay maanta ku sugan tahay ummadda waa marxaladdii ay ugu liidatay awood ahaan qiyam ahaan iyo diin ahaan intaba sababtoo ah dhammaan culaysyadii iyo imtixaanaadkii horay u soo maray ummadda waxaa dhibbana u ahaa qayb ka mid ah ummadda oo ma ahayn kuwa safmareen ah oo wada camimay golalka muslimiinta sida aan maanta nahay oo kale tusaale ahaan haddii uu burburkii andalus ahaa midkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda muslimiinta waxaa ka daran midka ay maanta ku jirto falastiin maxaa yeelay markii andalus lagu soo jabay waxay dowladdii islaamku furashooyin iyo guulo ka samaynaysay qustandiiniya waxayna gudaha u sii gelaysay qayb ka mid ah yurub waxaa fagaaraha yeelay laba mashad oo kala duwan mid nasri ah iyo mid dib ugurasho ah laakiin maanta gumaadka iyo gowraca ka socda falastiin wuxuu dhacayaa iyadoo guud ahaan caalamka islaamka uu gacanta u galay yuhuudda iyo nasaarada si toos ah ama si dadban wuxuu cadowgu maantay waddamadii muslimiinta ka dhigay qaar uu baabi'iyey oo jiritaankoodii ay ka hartay keliya qisas la wariyo qaar uu awood milateri ku maquuninayo si ay uga tanaasulaan ku dhaqanka diintooda iyo qaar u hoggaansamay rabitaankiisa ku howlgala go'aanadiisa uuna ka qaato jisyo sida qatar turkiga imaaraadka sacuudiga iyo kuwa la midka ah masaadka iyo masaa'ibta aan maanta la noolnahay ma ahan dabayl iska timid iyo daad si lama filaana ku soo galay guryaheenna balse waa kuwo ku yimiday danuub iyo macaasi dhankeenna ka timiday iyo ku dhaqankii diinta oo laga tegey waxaana adag in laga gudbo haddii aanan loo noqonin dhabbihii saxda ahaa ee aan ku gaarnay sharafka adduun iyo midka aakhiro ee noo suuro gelisay inaan hoggaaminno maamulka dunida wax ka badan kun iyo laba boqol oo sano qaala allahu tacaala dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowm ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim wa ana allaha samiicun caliim mar kasta oo gaalada loo hogtana waxay muslimiinta dhadhan siisaa qaraarka dulliga iyo gabodfallada xadgudubka sida aan maanta indheheenna ku arkayno qaala allahu tabaaraka wa tacaala kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum waakharuhum faasiquun اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون نبينا صلى الله عليه وسلم وحور حديث أكورنا يا ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينسعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود waxaan ku leenahay ehladeena muslimiinta ee reer falastiin ee dhibaatadu ka soo gaartay cudwaanka yuhuudda iyo nasaarada allah subxaanahu wa tacaala musiibadiinna ha idinka ajir siiyo badiil ka khayr badan ha idinka bedel siiyo waan idinla xanuunsanaynaa dhibaatadiinnuna waa dhibaatadeenna in sha allahu kama gaabin doonno wixii aan awoodno inaan idinkugu hiilino ogaadana melihin haddaan muslimiinta nahay meel kale oo aannu u cararno gurmad iyo hiilna aannu weydiisanno oo aan allah ka ahayn subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed aan allah isku xirno kitaabka iyo sunnaha aan goosdambeedka ku qabsanno iska diidno wax kasta oo khilaafsan ku dhaqanka shariicada raxmaanka sida dimuquraadiyadda shuuciyada calmaaniyada iyo wixii la mida iyo ciddii noogu yeeraysaba عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تتركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الضاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم waadba dhimanaysaan ku shahiida idinkoo kitaabka iyo sunnaha ku dhegan iyagaa cisiga iyo sharaftu ku jirtaa adduun iyo aakhirabe qaala allahu tacaala fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun waqaala tacaala ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون هدان أصل لابنه ذلك المسلم كاه الصوماليا وحقيب كي هاي دولك المسلمين ee wajahaya duulaanada cadowtooyo ee reer galbeedka saliibiga ah wuxuu muddo qarniyo ah ka mid ahaa saaxaadka ugu muhiimsan ee uu ka holcayo dagaalka u dhexeeya tawxiidka iyo shirkiga waxaa ku loolamaya mucaskarka iimaanka oo difaacaya dhulkiisa iyo diintiisa iyo duulaan nasaaro ah oo doonaya inay boobaan dhulalka muslimiinta booskii qur-aankana ku beddelaan baybalkooda baadilka ah loolankaas oo soo jiitamayay dhowr qarni maalinba meel soo taagnaa ayna iska dhexlayeen jiilal istaba taxnaa in ka badan sagaal boqol oo sano ayaa maanta taagan heerkii ugu liitay taariikhda gumaystihii ay awowayaasheen la dagaalamayeen ayaa maanta laga dhigtay gacal iyo saaxiib wuxuuna dhexdeenna ka helay dabadhilifyo uusan weligii arag oo diyaar u ah inay u hibeeyaan dhulka intii hartay murtadkan xasan gurguurte ayaa noqday mid ka liita dabadhilifyadii isaga ka horreeyey ma xeeriyo diin dal iyo dadnimo toona kamana nabadgelinin awowayaasheen iyo gumaystaha la soo jihaaday halgankoodiina ku tilmaamay dagaallo xun oo qalad ahaa muddadii hore ee xukunkiisa waa ninkii nasaarada etoobiya u hibeeyey jigjiga kuna tilmaamay magaalo ay xabashidu leedahay maantana markii uu ku soo noqday xukunka xukuumadda riddada waxaa tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday ay noqdeen inuu cilaaqo la samaystay maamulka yuhuudda una aqoonsado maamul xaq u leh falastiin xasan gurguurte labada sano ee uu majaraha u hayo maamulka riddada wuxuu ku qaatay la dagaalanka shareecada allah iyo boobka iyo bililiqada hantida muslimiinta hadday tahay hanti guud iyo mid gaar ah labadaba wuxuu albaabadii dalka u furay shirkado iyo ururo dheefdoon ah oo uu u saxiixay khayraadkii iyo hantidii ummadda dhul bad iyo hawo intaba meel uusan xaraashin ma leh wuxuu khayraadkii iyo hantidii ummadda u gacan geliyey maraykanka turkiga imaaraadka etoobiya ugandha masar iyo kuwo la mida waxaa intaas sii dheer inuu dalka u furay ururada iyo hay-adaha gaalada ee macaashdoonka ah kuwaas oo iyagoo ku gabanaya hagaajinta nidaamka dhaqaale ee dalka iyo barnaamijka loogu magac daray dayn cafinta loo saxiixay heshiisyo halis ah oo mustaqbalka khatar ku keenaya dhaqaalaha waddanka i m fta bangiga adduunka iyo waxa loogu yeero suuqa bariga afrika ayaa murtadkan ka helay fursado ay ku meel marin karaan admaacdii dhaqaale ee ay weligood ku taamayeen waxaa la burburiyey dhammaan ilihii dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed waxaana dadkii soomaaliyeed laga dhigay suuq ay waddamadaas gaalada ah badeecadahooda keensadaan waxaa la marayaa in moos laga keenay kenya cambe laga keenay masar iyo xitaa jayga wax lagu dhiso oo laga keenay turkiga ay suuqadeenna buuxdhaafiyeen halka wax soo saarkii dalka iyo ganacsatadiina la cunaqabateeyey qaarkoodna liisas been abuur ah iyo shaabado argagixisnimo lagu dhejiyey waxaas oo dhan waxay dhacayaan xilligan waxsan gurguurte riddada majaraha u hayo ma ahan eed aan annagu soo jeedinayno ee waa waaqici qof walba uu indhihiisa ku arko balse allah idankiisa waxaan caddaynaynaa in dhammaan heshiisyadaas yihiin kuwa baadil ah murtadkaasna uusan xaq u lahayn inuu bixiyo taaka ka mid ah dhulka islaamka iyo khayraadkiisa mara idin dhaboobi doono hanka guracan ee aad higsanaysaan qandaraasyadii uu murtadkan ku xaraashay dhulka muslimka ah ee ummadda soomaaliyeed waxaa ka mid ah saylac iyo lughaye tallaabadaas ma ahayn dhiirranaan ku timiday awoodda milateri ee ay ku tashanayso etoobiya iyo taageerada ay ka helayso ingiriiska oo keliya balse waa kalsooni ay ka heshay madaxda kooxda riddada iyo hoggaanka maamul goboleedyada loogu yeero federaalka ay ka hirgelisay dalkeenna kuwaas oo ay soo gaarsiisay heer ay ku dhiiran karaan inay shaashadaha soo istaagaan lana jahraan inay qayb ka mid ah dhulka iyo badda muslimiinta ay u hibeeyeen nasaarada etoobiya waxa uu ku dhawaaqay muuse biixi waa wax saacad weliba laga filan karo maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka waxaana caddayn noogu filan mowqifka ay ka qaateen go'aanka nasaarada etoobiya loogu seexay badda lughaya oo uusan jirin maamul goboleed ka hadlay masraxiyadda uu warbaahinta horteeda ka metelayo xasan murtad waa mid ku salaysan keliya sababta loo doortay muuse bixi oo isaga loo hareer maray wuxuu digdigleeyo oo daadka israaciyaba waxaa la ogaaday inay wada hadleen isaga iyo abi axmed habeen ka hor inta aan la saxiixin heshiiskii xaaraanta ahaa ee kowdii janaayo labada kun iyo labaatan iyo afar ka dhacay adis ababa waxaana la wada ogaa in toddobaad ka hor heshiiskaas ay xukuumaddiisa heshiis xagga amniga ah la saxeexatay dowladda nasaarada etoobiya kaas oo ilaa maanta cidna lala wadaagin tafaashiisiisa caqli haddaad leedahay waxba la ictibaarshaaye cindigaa wax laga fiiriyaa caynka ay noqone curka laguma soo dhego waxaan ku cuntamahayne waxaa la yaab leh oo in laisweydiiyo mudan aamusnaanta iyo maaxsanaanta ummadda oo dhulkeedii la kala baayacsanayo waxaa wax laga murugooda ah heerka uu la egyahay boobka iyo bililqada lagu hayo khayraadka dalka iyo maqnaashaha kaalintii culimmada iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaa cadowga u dhowoobay ahdaaftii uu in badan ku taamayay ee ahayday inuu heerka soo gaarsiiyo ummadda ummadda muslimka ah weligood laguma loodin awood milateri waxaa horseeday guuldarrada iyo dibudhaca ay maantay bulshadu la yuurato waa in laga bayray dhabbihii toosnay ee lagu gaaray sarraynta iyo horumarka samaan laguma doonee xornimo waa sege ufuu leh sallax daqar le mayd soobiriyo seedo waraangooyey soofkoo la kala qaada iyo siiga kor u duusha haweenkoo gabbada saydha iyo sabi aqoomooba iyo libtu waxay saaran tahay suluf colaadeede salligiiyo allaahu akbartay siri ka buuxdaaye saajicu ma hoogee libbuu saami leeyahaye sawaariikhda waxaa nooga dhigan suuratulikhlaasi naftuna saacad bay leedahoon abidi seegayne siyaadiyo nusqaan laguma daro suu ilaah yiriye kuwa saymihii nabadgalaa seexdayoo go'aye saxarba waa dilaanimaan wakhtiga seed ugu laabnayne geesigaa saanad weyn leh iyo fulaha seeraara geerida u siman sharafna way kala sarreeyaane safka ninkii ka baqee warmaha suga awood waaya saldhiggiisu aakhirana waa sakharo naareede gobonnimo sunbaa kaa xigto laysma siin kara eh waa saraca ku baxa dhiig rago lagu sadqeeyaaye sarakaaca kufrigu waa sasabo suuna leeyahay guud ahaan ummadda muslimka ah haddii ay yihiin culimmada aqoon-yahanka cuqaasha iyo hoggaanka dhaqanka intaba waxaan ugu baaqaynaa inaan allah subxaana wa tacaala ka cabsanno mar waliba kuna dadaalno daacadiisa maanta waajib ayaa naga saaran badbaadada ummadda dhabbaha keliya ee badbaadada ummaddani ku jirtana waa kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa inaan yaqiisanno in diinta allah guulaysanayso oo aan allah subxaana wa tacaala malaha u wanaajinno mar waliba oo ay xaaladdu adkaato dadkuna quus ku dhowaadaan waa mar kasta oo ay guushu soo dhowdahay in sha allahu qaala allahu tabaaraka wa tacaala xataa ida stay'asa arusulu wadannuu annahum qad kudibuu أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وإنا صون علينا ku dhaqanka shareecada islaamka oo aan ka bilownaa nafteenna kadibna guryaheenna iyo qoysaskeenna kadibna aan u sii gudbinno bulshada waa inaan dumarkeenna ku boorinnaa xushmada xishoodka iyo xidhashada xijaabka sharciga ah qof waliba oo diintiisa lagu dhibay wuxuu maanta haystaa dhul uu u soo haajiro oo ah wilaayaadka islaamiga halkaas ay ku yaallaan maxkamado shareecada islaamka oogaya dadka muslimiinta ahna oo allah subxaanahu wa tacaala ku kala badbaadiyey dhiiggooda sharaftooda iyo cirdigoodaba qaala allahu tabaaraka wa tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مما قضيت ويسلموا تسليما waxaa la doonayaa inaan u sacyino sida ay shareecadu u noqon lahayday masdarka keliya ee marjiciyada u ah muslimiinta wixii ka soo harana aan yaqiisanno inuu yahay baadil intay doonto awooddiisu hala ekaatee waa inuu qof waliba oo muslima ku fikiraa sidii aan u beddeli lahayn wadciga ay maanta ku jirto ummaddeenna muslimiinta ah booska ugu hooseeya ee aad ka istaagi karto soo noolaynta shareecada waa inaad inkirto wax kasta oo ka mid ah umuurta jaahiliga ah ee ka soo horjeeda shareecada allah adigoo ku dayanaya sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi fii xajati alwadaac alaa kullu shayin min amri aljaahiliya taxta qadamaya mawduucun rawaahu muslimun meesha ugu sarreeysa ee aad ka istaagi kartidna waa inaad ka mid noqoto mujaahidiinta u halgamaya hirgelinta dowlad islaami ah oo marjicyadeedu tahay kitaabka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu dambayn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa geesiyaasha tawxiidka hoggaan iyo ciidanba ee u babac dhigay gulufka cadowga shareecadla dirirka ah ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ee uu allah subxaanahu wa tacaala ribaadkooda iyo jihaadkooda ku fashiliyey xamalaadkii ka dhanka ahaa shareecada islaamka dagaalka iyo dirirta aad kala hor tagteen xasan murted iyo xulufadiisu ma ahayn keliya mid aad ku difaacayseen daarta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada allah balse wuxuu ahaa mid aad ku hor istaagayseen sharta murtadkan iyo nidaamkiisa oo noolaha oo dhan halis ku ah allah subxaanahu wa tacaala tala saarta marxaladda soo socotana heegan uu ahaada hadafkii aad u soo baxdeen ee ahaa hirgelinta shareecada allah laabta ku haya cadowga shareecada islaamkana wax naxariis ah iyo turaal ah ha u muujinina weerarada joogteeya duulaadana dardargeliya dhabagalka istishaadyada iyo inqimaasyada ku argagixiya allah subxaanahu wa tacaala u kaashada gumaadkooda iyo gabagabayntooda waxaadna ogaataan in hadafka jihaadkeennu yahay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah inta qof muslin ah oo dulmani ku nool yahay dunida guudkeeda inta dimuquraadiyada iyo dastuur gaaleed lagu dhaqayo dalkeenna inta ay dabadhilifyadu hayaan talada ummaddeenna darxumo iyo inta ay dayac la jiifaan maatadeenna iyo marasteenna inta maxaabiista muslimiinta lagu ciqaabayo xabsiyada dawaaqiidda inta diyaaradaha cadowgu hawadeenna dul heehaabayaan inta daryanka madaafiicda ka dul yeerayo ubadkeenna jihaadkeenna waa socon doonaa insha allahu waana wadi doonnaa ilaa aan xukunka allah si dhammaystiran uga hergelinno dunida amaan allah subxaanahu wa tacaala la kulanno annagoo shuhaddo ah asradeenna iyo guud ahaan maxaabiista muslimiinta waxaan leennahay allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku dhaaranaya sida aan idinkaga murugaysannahay ma aha wax oraah keliya lagu cabbiri karo duco iyo dadaal intabana waan ugu jirnaa si aad xornimadiinna ku heli lahaydeen xoog iyo xeelad miday noqotaba allah subxaanah wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu diinkiinna idiin sugo gacanta cadowgana idinka soo saaro sabarka saadka dhigta qur-aanka iyo xuska allah subxaanah wa tacaala wehelka dhigta halhaysna hanoo wada ahaato orahdii shaykhulislaam ibnu teymiya raxmatullaahi calayh uu yidhi haddii lay xiro xarigaygu wuxuu ii yahay khalwo aan allah subxaanah wa tacaala la gooni noqdo haddii lay saaro dhulkayga beledkaygii layga saarana saariddaas waxay tahay dalxiis iyo siyaaxo haddii lay dilana dilku wuxuu yahay shahaado aan allah subxaanah wa tacaala agtiisa ugu helo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad massa alqowma qarxun mithluh wa qaala tacaala إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى قد هذا أعماشينا ونكسن وقادنا وعن عدوك نقول سكرنا واتقوى الله كتاقنات طريقة توسن يئنا اللابتينو kuweynaato yaqiinta allah subxaana wa tacaala iyo ballaqaadkiisa ah inuu guulayn doono mu'miniinta kana aargudan doono cadowgiisa gaalada ah qaala allahu tabaaraka wa tacaala faimaa nadhabanna bika fainaa minhum muntaqimuun aw nuriyannaka aladii wacadnaahum fainaa calayhim muqtadiruun faاstamsik biاladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته